Degmada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ayaa waliba ku teegana xaaladda bini'aadantinimo ee taas oona ku dhalatay roobabkii uqubudiyey magaalada Isaya taasi oo sababtay in iyo Hirimanga Hakadni iyo Galanga qaybo ku mid ah adeegyada bulshada maadaama roobab xooggan iyo uqubudahayeen degmada Isaya roobabka uqubudahaya degmada Gaalkacyo ayaa saas oo kale waliba saameeya dhismooyinka iskuulada taas oona sheentay in dhammaan la fasaxa goobo walbarashada iyadoona si la mid ah ardada anba ha korna goobo walbarashada maadaama roobabka iyo dareeraanka waana ku dhalada kora khataro kale dhammaan maamulada iskuulada degmada Gaalkacyo oo kulan waladay ayaa tilmaamay in xaaladda degmada Gaalkacyo iyo Kijarta aan hayna in iskuulada markaasaya lahandira ardada maadaama iyo kijiranga awlaad yar yar iyadoona xitaa han kalena khatar kagala koranba naftiyo sidaas daraaddii la fasaxay iskuulada dhinaca kaleeda maamulada iskuulada degmada Gaalkacyo iyo maamulka degmada walaba yoon direena fariinka eedan sidii wallanku gawada lahaayay xaaladda degmada iyo sidii lanku gurmada lahaayay dadka roobabka saameeya magacay waa cafta cabdulaahi aw khalaf maamulaha dugsiga sare cumar samatar waxaana saameeyey dhammaanteen waxaan ka hadla waxaan nahay maamulayaasha iskuullada sare ee gobolka mudug iyo hoose dhexe waxaan sugu nimaanay arrin ku saabsan iskuulladii gobolka oo ay degmada oo ay saameysay maxaan ku irahdaa ay saameysay daadadkii soo fatahay tusaale ahaan dugsiga sare cumar samatar oo kale roobka wuxuu saameeyey boqolkiiba boqol labaa dhinacba wadoyn baa ka mara biyihii baa kusoo rogeen isaguna biyihiisi waa ku jireen biyahaas isagii kusoo rogay gudihiisa ka samaysmay iyo kuwii bannaanka ka samaysmay waxay ku noqdeen inuu maaragtay aad iyo aad u saameeyaan
waxaan ognahay waddanka guud ahaan inay ka dhacday duufaano dhammaan soomaaliya oo dhan magaaladan gaalkacyoon joognana waxa weya dhibta caamka oo waddanka oo dhan ka dhacday mid lamida ayaa magaaladii ka dhacday gaalkacyo saan ognahay waxay ku taallaa dhul dooxa ah dooxadaasna waxa weeyaan waa dhagxaan waxa weya markuu roobka ku do'o isu beddelaya dhiiqo noqonaya dhagxaantaasina intooda badan hoos bay ka duleelaan waxaan ognahay garaafkii biyaha ee magaalada inuu meel sare gaaray oo ay isgaareen biyihii hoose iyo biyihii sare ee bannaanka fadhiyey ay isgaareen marka dadka ku sugan gaalkacyo dhammaantood mana waxay ku sugan yihiin xaalad riskiya oo qof kastaba wuxuu sugayaa meeshaa joogto goormay kula guyi doontaa maantay runtii waxaa weye gaalkacyo waxaa ka jidha xaalad bila-aadantinimo oo u baahan cid walba maaragtay doorkay leedahay inay ka qaadato haddaana annaga bahda waxbarashada annagoo ku hadlaynaa afkii bahda waxbarashada dhammaan iyo dugsiyadii iyo bulshadiiba xaaladan bini-aadantinimo oo saameynta yeelatay runtii roobabku waxay saameyn ku yeesheen bee-adii oo dhan waxaa wadankii ka dilaacay xanuuno caruurtii dugsiyadii ay soo aadi la-yihiin goobihii waxbarashada dhismayaashoodiibuu saameeyey khataro kale oo badanna waa ka dhalan karaan ilaa iyo haddana wax xal ah oo laga gaaray ma jirto waxaan codsanaynaa cid walba oo maaragtay arintan xaaladda baniaadantinimoa wax ka qaban karta magaalada gaalkacyo xaaladeedu runtii waxay u baahan tahay in loo kaco il gaarana lagu eego hadday maamul ahaan lahayd hadday mas-uuliyiin ahaan lahayd